بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة آه، وزير وزيرة إيه دمان وإبن سلامية آه، وحان خوائنا asiye ugudbiyo anigoo ku hadlaayo magaca golaha shacbiga federaalka meel gaarka ee soomaaliyeed iyo magaca ummadda soomaaliyeedba dhibaatada maaragtay geeridii naxdinta laytay ku timid oo cadow naxariislaawiyaal ah ku tala galeen ummadda soomaaliyeed waxgaradkeeda iyo shirkadkeeda iyo mas-uuliyiintooda inay ku laayaan ku dhintay inaan u gudbiyo tacasiyo maaragtay tiiniyo leh ilaahay waxaan ugu barinaynaa in ilaahay jannadii ka waraabiyo ummadda soomaaliyeedna sabar iyo iimaanka siiyo naftaanada laga bilaabo ummadda soomaaliyeed dawlad iyo shacab gaar ahaan qoysaskii ka dhasheen dhammaantooda tacsiyaan u gudbinaynaa waxaana leenahay sabar iyo iimaan allaha idinka siiyo ayadan allaha u naxariisto runtii arrinta shalay ka dhacday beledweyne wasiirka amniga wasiirka amniga ee dawladda dawladda federaalka meel gaarka ah ee cumar xaashi aadan oo runtii ahaa nin qaali ah dalka soomaaliyeed qiimo badan ku lahaa ummadda soomaaliyeed aad u taqaanay maaragtay aniguna shakiyan runtii aan wax badan maaragtay soo wada shaqaynay saaxib lilaahi oo maaragtay isku bartay waddininimo iyo inaan dalka soomaaliya dhibaatada ka saar intuu burburkii ku jiray iyo ka horba maxaruufo badan aa naga dhaxaysay aan ogahay nin ahlu diin ah islaamnimada jecel wadani ah dowladnimada jecel dib heshiisiinka iyo maaragtay ummadda soomaaliya badbaadinteedana qiib weyn ka soo qaatay runtii aanu ku ognahay haddana u taagnaa qadiyad halaal ah oo ummadda soomaaliyeed lagu badbaadinayey runtii maanta aan runtii murugo badan aan maaragtay u qabno aad ugu naxnay sida maaragtay cadowgaas ay u galeen oo shisheeyada soo darsatay yaan tacsiya u daraynaa asiga iyo safiirka oo asigana runtii la mid ahaa safiirkii safiirka hadda jooga ka hor noo fadhiyey magaalada xarunta dalkan dariskanaha etoobiya iyo saraakiil iyo hogaamiye dhaqameedyo badan oo runtii wanaag meesha isfaraayay badbaadada dalka maaragtay u fadhiyey oo lagu helaagay meeshaas ayaan tacsiya u dirayaa waxaa kale sidaa oo kale sidaa lamid aan maaragtay tacsiya ugu gudbinaya maalintii ka horreysayna runtii waxaa dhacday dad badan oo qiimo leh inay ku dhinteen magaalada muqdisho oo runtii ka mid ahaa sargaal aada u qiimo badan boliiska soomaaliyeed ee gobolka banaadir madaxa uu ahaa iyo saraakiil kale iyo shacab badan oo ayaynu waxba galabsanin oo ayagana sabab u noqdeen naxariislaawayaasha maaragtay inay ayagana ku halaagsamaan marka arrimahaas dhan iyo guud ahaan dhibaatada soomaaliya ka harsatay aan tacsiinka gudbinaya anigoo magaca golaha shacbiga iyo kaygaba ku hadlaayo waxaan rabaa tacsiyidaas tiirinyada leh oo ah abuurka matastalaalka loo abuuray dibraha laga soo dhoofiyey in ummadda soomaaliyeed lagu baaqi'iyo runtii waxa aan caadi u lahayn diinta islaamkana ka soo horjeeda islaamka waxaa ka haaransan habta in naf xaq la-aan la dilo khaasatan hasan islaam la dilo waa ka haaransan tahay adii waxaa kale ka haaransan qofki in asiga isdilo rasuulkeena wuxuu yidhi qofkii naftiisu dilaa waa ahlunaar qofkii qof islaamna dilina aayadda qur-aanka lagu cadday ayadan waa ahlunaar marka diin looma usanin wax maanta ku qasbaayo qof nool intuu isniidaamiyo oo isqarxiyo asiga dilka iska bilaabo wax maanta soomaali gaarsiyo oo dhibaato ah xaqiiqdii dalkan kama jiraan fikriddaas ma aha fikrad soomaaliyeed ka soo baxday siyaasad soomaalina ma aha wax diinta islaamka nafarsayna ma aha waa wax dibadaha laga keenay waxaan kalan ogaanay anagoo la yaaban falsafadahan soomaaliya laguma yaqaanin dhaqankeedana ma aha diin islaamna ma aha maxaa qasbay yaan lahayn waxaan ogaanay had wardoon hay-adaha wardoonka soomaaliyeed noo soo gudbiyeen oo hadda la ogaaday ilmahan yaryarka oo sidaas lagu helaagaayo soomaalida oo islaamka ah waxaan ogaaday in laba falsafadood loo adeegsaday mar dad yar yar oo aan waxbaranin oo runtii meel yaryar iskii yar oo aan la barin weeye waxaa loo sheegay diintii baa sidaas qabta waa fiican tihiin jannadii aad ku galaysiin dadku markaad laysaan diintia laga baan sheegaya waxaa daliil u ah ninkii shalay qirtay inuu ka dambeeyey hilaagaas mas-uuliintaas isugu jiray siyaasiin iyo dhaqan iyo culmaaudiin isugu jiray iyo saraakiil lagu laayay ninkii qirtay oo shalay annagaa dilni lahaa oo kufaanayay ayaa wuxuu sheeginaya idana diin wuxuu sheegay aayadu daliilsaday bal diinta islaamku sida loo galahayo bal fiiriya wuxuu yidhi faqatiluu aimata alkufri buu daliilsaday faqaalatiu aimata kufri ayaa waxaa u daliilsanaya nin asaga ka cibaado badan ka taqisan ilaahay ugu dhow oo diinta baan ka sheegaynin dilkiisii ayaa wuxuu u daliilsanayaa faqatiluu aimata alkufri buu leeyahay beenta diinta been laga sheegaya diinta islaamkii dhan nici ilaahay ugu talagalay waxaan ahayn dadkii loo sheegaya ma oga soomaali inay diinta taqaano oo hataa kii caamad akrisanin oo culmadu say u sheegaysay waxay og tahay ma oga waa wax lala yaabo oo nasiib darra ummadkeena ku habsatay marka waxaan ogaanay hadda ilmahan sidaas lagu leynaayo beentii loo sheegay kasokow waa la daroogaynaya ilmihii waa xaqiiqdii waxaa la ogaaday oo hay-adihii wardoonku soo gudbiyeen ilmaha in la daroogayo daroogadii laga keeno dalalka lagu yaqaanay daroogada ayaa waxaa la bilaabay in dalkeeni la keeno daroogooyinka adduunyada ugu xumaa la keeno laba arrimoodba loo adeegsado mid in maaragtay ilmaha lagu daroogayo ayagoo waxaaba kala ogeyn naftooda la halaago waa loo adeegsanaya waxaa kale la rabaa maadaama soomaaliya lagu aqoonin suuq daroogo waxay rabaan inay ka dhoofiyaan dadka dalka la keensaday oo cad maaragtay dibadaha ka yimid oo qaaradaha kale ka yimid waxay u badan yihiin dadkii daroogada ku ganacsan jiray yay u badan yihiin niman oo xaaraan ah oo wixii ilaahay na amray beeniyey amarka ilaahay diiday ilaahay waxaa nagu yidhi walaa tashtaruu biaayaati illaahi tamanan qaliila ilaahay waa ku celceliyey asigaa dadka yaqaan wuxuu og yahay kuwaan amala inay dadka ku jiraan buu og yahay ilaahay ha ku iibsanina aayadaha ilaahay lacag yar ha ku iibsanina ilaahay ku celceliyey waxaan amala inay nagu jiraan iyo ilaahay og yahay kuwaan marka dhallinyarada beenta u sheegaho oo jinsiga soomaalida leh laakiin saaran yahay motoor ajnabi saaran yahay ayaa maaragtay lacagta yar la siiyo dadka ay wadeegayaan waxaa ka mid ah dadkii daroogadu ku ganacsan jiray ayaa ka mid ah waxaan ogaanay cilmihii qaarkoodaba soo fakray ee la arkay intelligencegiyaa soo sheegay dadkii wardoonka ahaa in dadka la daroogaynaayo oo gacmaha loo marinaayo catar catarkaasna ay ku jirto daroogo oo sanka saas dhahayaan cilmihii waxba mid kala ogaa waale jannada ku jirtiina laleeyahay waaba ku dhex jirteen jannadii qofka daroogaysana wixii la sheegay runbuu iska moodahaya waxaa ummaddan soomaaliyeed ilaaha baa naga badbaadin karaa ilaaha baa naga badbaadin karaa waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed iyo maaragtay caalamkaba arrintan soomaaliya ku dhacday sidii shalay madaxweynaha uu sheegay in loo soo gurmudo shacbada soomaaliyeed inay u dagaalamaan jihaadka ayaga afka ka sheeganayaan annagaa waajib nagu yahay inaan galno waayo jiritaankii soomaaliyeed iyo diinkii islaamka ayaa loo soo dhigtay annagaa xaq nagu yahay jihaadka inaan galno xaqiiqdii ummadda soomaaliyeed aa waajib ku yahay oo caqliga qabta oo daroogadan la siinin oo waxaana lagu maaragtay maskaxdooda lagu bedelin annagaa waajib nagu yahay marka taasna insha allahu waxaan rajaynaynaa dawlad baarlamaankeeda xukuumad iyo baarlamaan iyo shacab looma kala heri doono insha allahu sidii dalka waxaan looga badbaadin lahaa ilaahay waxaan ka barinaynaa in ilaahay yiina abuurtay naga qabto ummad islaamaan ahay waxaan caalamkana waxaan ka barinaynaa sidii shalay uu sheegay madaxweynaha in arrimaha soomaaliyeed wixii la moodaayay wax ka bedelina meesha ka jireen in arrintaas gacan laysku siiyo waxaan shaki ku jirin alqaacidadii la sheegaayey argagixisadii caalim ahay la sheegi jiray xaruntooda maanta waxay isugu yimaadeen maadaama meelihii kale badnaa laga soo eriyey soomaaliya bay xarun ka dhigteen si ay uga dhigtaan bees ay ka duulaan ay uga dhigtaan iyay xarun ka dhigteen taas marka annagaa lanooga baahan yahay inaan nafteena qorno kollayba waa la dhamman lahaa qofkii gurigiisa joogana kama badbaadahayo maatadii hooriyay ku ridaan gurigooda ku gabanayday oo maaragtay ayaga ka cararaysay guriga hooriyi ugu dhacaya qofkii meel iska fadhiisto waa la dilaya kii la qabsatay hool camala loo gowracaya qof ka badbaadahayo ma jiro keliye maadaama la dhamanahayo oo sidii marka hore baan ku furay tacasiyada ilaahay uu yidhi kullu nafsin daa'igatulu mawti aan ku dhammanno jeero xag aan ku dhammanno jeero sharafla aan ku dhammanno cadowga dalkeen la keenay aan iska qabanno saasaan ugu badbaadi karnaa marka runtii aad iyo aad aad u mahadsantihiin wasiiradii iyo dhammaan dadka kasoo qaabalay saxaafaddan waad mahadsantihiin ilaahay waxaan ka barinaynaa inta dhimatay in allah u naxariisto inta noolna allaha badbaadiyo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu